cudurkan oo carruurtu ay ku dhashaan ayaa ah mid kala dhantaala habdhaqanka ilmaha uu haleelo sida xidhiidhka bulshada ku xeeran uu la leeyahay hadalka iyo weliba habdhaqankiisaba kaasi oo ku soo bilaabma xilliga carruurnimada aanay suurtagal tahay inuu wehella ahaado isagoo dhinaca kalena saamayn ku yeesha maskaxdiisa islamarkaana ku keena xilliyada qaar suuxdin diiqad iyo weliba dabeecado kale deeqay ifraax cabdulle xuseen waa macalimad xanuunkan ah kuna sugan magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxaan ilmaha autismka qabo maskaxdoodu si ka duwana u shaqaysaa ilmaha kale oo caadiga ah ilmaha autismka qaba waxaa lagu gartaa markay soo galaan galaas dhexdooda ma la hadlaan ardayda da-dooda ah waxay waxay ka dambeeyaan ilmaha la hadalka hadalka kasoo daaha waxay leeyihiin behavioro ayaga u gooni oo u gaar ah waxaa dhiba noiseska waxaa dhiba lightka badan iyadoo aalaaba bishan abril la qabta wacyigelin la xidhiidha cudurkan ayaa maalinta beriyaha soomaalida ku dhaqan magaaladaasi minneabolis ay qaban doonaan kulan ay ku samaynayaan wacyigelin la xidhiidha cudurkan autismka kaasi oo ay ka soo qaybgelayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida waalidiinta carruurtooda uu xanuunkani haleelay dadka u dhaqdhaqaaqa wacyigelintiisa iyo weliba daneeyayaasha cudurkan kulankan waxaa isugu yimaaday inta u shaqayso magaalada minneabolis degan oo autismka ama koriyar dhexda ka leh ama waalidiinta caawinto waxaa loogu talagalay maadaama ay tahay bishaan april autism awareness month waxaan rabnay in waalidiin macalimiin iyo maxaa lahaa psychologist inaan isu wada keeno iyo dadka ka shaqeeya xafiisyada inaan isugu wada keeno aan communitygeenna aan u sheegno sida loo gargaaro ilmaha hadda soo kacayo aanan autismka weli lagu soo sheegin inaan guryaha kasoo saarno inaan ku caawino qofka dariskeena oo walaalka ah in aanan ka baqin autism inuu cudur laysku daaran kara ahayn autismka qabo inuu u baahan yahay saaxiibo inuu u baahan yahay walaalo inuu u baahan yahay daris in aan rabno inaan masaajidadeena u furno ilmaheena ayagana dugsi loo dhigo oo ay ka mid yihiin ilmaheena kale ee daryeel ka badan ilmaha caadiga ee inooga baahan yihiin aan u sameyno waa wacyigelin oo community ahaan ah aan anaga dhan isku wada istaagno o iswada gacan qabsanay sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ilmo ka mida boqol iyo lixdankii carruura ee dhashaba ayaa uu haleelaa mid ka mida cudurkani waxaanad moodaa in hadalhayntiisu ay beryahan ku soo kordhayso bulshada soomaalida deeqa ifraax cabdalle xuseen ayaa ka warramaysa sida bulshada soomaalida imika ay u aqbalaan xanuunkan marka hore waalidiintii caruurta maysan u raadsan jirin waxyaabaha gaadiidka oo oo communityga laga helo caruurta ilaa shan sano ay ka gaaraan waxaa la dhihi jiray hadalkaa kasoo daahay kan waay kaas waay looma raadi jirin waxyaaba laakiin hadda waxaa moodaa in oo awareness-kii iyo barnaamyadii aan soo wadnay community ahaan in ayna caawinayaan oo caruurteenna aan u raadsanayna resource badan ta taasaa keentay in tirada ee badato ilmaha soomaali laga helo autism muusan badan awareness-kaa batay waalidiin hadda soo baxayo u raadsanaya ilmahooda programmo oo speech therapy ah ama o t-ga ah ama waxyaabo caawinaya kor uqaadka ilmaha autismka qabo korarkaasi ku yimi wacyigelinta la xidhiidha xanuunkan ayaa keenay in ay dhegaystaan islamarkaana ay wax la wadaagaan bulshada ay la nool yihiin dadka soomaalida ahi iyadoo la shaqaaleeyey soomaali caawimo ka geysanaya fahamka waalidiinta ee goobaha bulshada islamarkaana ay dhowaan soo bixi doonaan sagaal qof oo ku soo takhasusi doona xanuunkan kuwaasi oo ay soo tababarayso jaamacadda st thomas waa sida ay mar kale tilmaamayso deeqa ifraax wax badan baa isbedelay walaal waxaa markii awareness badan aan sameynay wacyigelin badan aan sameynay communityga wax iska bedelay waxaa isbedelay in iskuulaadku ayna dhegeystaan kaas ahaan university of st thomas oo u ogolaatay in ay soo saarto sagaal rag iyo dumar isku jiro loo diyaarinayo in ay ku takhasusaan ama ay soo qaataan license oo autism ah oo caruurteeni iskuulaadka ku dayacan wax loo dhigo galaaska awal waxaa naga maqnaa qab qaab waalidiinta loogula hadlo loo macneeyo waalidiinta shaki ayay ka qabeen ga gaalada iyo dadkan kaloo cadaanka ah oo caruurtooda dhahayo autism ayay qabaan cunugaaga ay ayagana waxay dhahayeen cunugeyga waa qalqaal awowihiis ba afar iyo toban sano ku hadlay waxaad wadataan wax soomaaliya ka jira ma aha xanuunkan oo muddooyinkan dambe ay ku soo badanaysa bulshada soomaalida dhexdeeda hadalhayntiisu ayaa sidoo kale la tilmaama in muddooyinkii hore uu carruurta haleeli jiray hase yeeshee aanay bulshadu gaarsiisnayn aqoon iyo weliba cilmi ahaan fahamka xanuunkan iyo weliba waxa uu yahay waxaanad moodaa in muddooyinka dambe ka hadalkiisa iyo weliba fahamka bulshadu ay tahay mid sii kordhaysa